waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali haddana muddo dhowr iyo toban maalmood ayaa laga joogaa markii ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya xilka laga qaaday welina dad badan ayaa u indhotaagaya in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddaba su-aalo ay ka mid yihiin maxaa hortaagan soo magacaabidda ra-isul wasaaraha iyo arrimaha kale ee soomaaliya waxaa falanqeynta caawa nagala qayb qaadanaya maxamed ibraahim iyo ciise dhoolowaa asbuucan waxaa aad warbaahinta u haysay shirbeeleed ka dhacay magaalada muqdisho marka guud ahaan sideed u aragtaan shirbeeleedkaas waxaad moodaa dad badan ay u turjinteen in xoogaan nidaamkii dowladeed iyo institutionkii dowladeedna uu sii daciifayo nidaamka qabaliyaduna soomaaliya guud ahaan inuu sii kordhayo aragtidaas ma qabtaan haddaan ku bilaabo maxamed
aniga horta waa ku salaamaya jimco wanaagsan waa aniga afkaarta waa dhinaca positifekan u arkaa maniga waxaan u arkaa inay tahay run arrintaas sheegayso oo ah inaad moodo in hoos looga dhacayo dhinacii dowladnimada oo lagu noqonayo dhinacii qabiilada iyo waxa waana runtii arrin aada looga xumaaday wey ma filaynin aniga dadka aan aqaano badankooda aan ku arkay t v-ga ama videoyada ka daawanay inay xataa luqadda isticmaali lahaayeenba marka arrin lala yaabo weye in maanta aan levelkaa dib ugu noqonay marka intaa maraba inaan ku kooba arrintaa ciise isla su-aashaas
anigu horta waa mahadsantihiin labadiinaba anigu waan arkaa dabcan in waidinku raacsanahay labadiinaba in soomaalidu haatan ay u badanayso in hab qabiilku uu xoog yeesho siyaasiyiin sababta waxaan mooday markii hore qabiil in laysu laayay laakiin ay socotay ama la saaraa waddo ama hanaan dowladnimo in la sameeyo laakiin hadda waxaa gadaal loogu noqonayaa siyaasiyan maaha diliddii iyo islayntii laakiin siyaasiyan in loogu noqonayo wadatashiga qabiilka dhexdiisa ah waxaana qabaa anigu bersonally in ayan xumayn khaasatan marka institutionkii ama dowladnimadii dadku u arkaan inay noqoto wax laga quustay ola gooniya isticmaasho say doonaanna u isticmaalaan
waa gartay haddaan taas marka ka gudubno waxaa la sugayey in weli la sugayaa in ra-iisul wasaare lagu dhawaaqo waxaad moodaa cabaar waxaan islahaa koleyba maalintii ra-iisul wasaarihii la casilay saddex maalmood gudahood ra-iisul wasaaraha kale marka la fiiriyo waqtiga deg dega iyo howlaha horyaalla dowladda maxaa maxaa haystaad isleedihiin oo weli hortaagan in ra-iisul wasaare lagu dhawaaqo maxamed aniga koley waana ka fognahay horta ma ogaan karno dynamicska ka socda muqdisho laakiin si kastood u egto aniga arrin saxa ilama aha in dowlad iska shaqaynayso oo broses la yaabla ku shaqaynayso macnihii la magacaabay ra-isul wasaare ku meel gaara oo mooda haddana business as usual ayadoo waxba dhicin oo kale infact dowladda hadda waxay rabtaba ha ahaatay laakiin ma aha dowlad jiri karto waayo baarlamaanki hadduu yiri prime ministerkii meeshuu ka baxay aniga maba garan karo legally siday wax ku shaqaynayaan hadda marka waxyaalahan kale ka socda meeshao dhanna buuq bay iga muuqataa lakiin waxaan rabaa arrin yar inaan ku darso oo idhaahdo waxaa noise iyo qaylaan ka maqlayna muqdisho warqad yar oo ay qoreen dato juriile iyo faloole oo bishii shanteeda soo baxday oo saddex beja ayaa aniga wax macna ii sameynaysa baan arkaa aniga runta haddaan kuu sheego mar kalena waan ka sheegsan doonaa arrintaa marka dadka waxaan ku guwaabin lahaa balorta inay warqadda akhriyaan waa garta ciise maxaa hortaagan in ra-iisul wasaare la magacaabo ad isleeda waxaa hortaagan because systemka wax lagaga qaaday iyo wakhtiga laga qaaday iyo sida haddeer wax ku socdaan iyo sida loo magacaabi karo baan iskeeni karin way adag tahay dhowr bilood hadda constitutionka waxa uu sheegaya in octoobar soddonkeeda ay ka dhammaanayso dowladda federaalka ah barlamaankiinay ka dhammaanayso electionkiina february sanadka soo socda looga baahan yahay yaa qaban kara laba laba bilood saddex hadda waxaanba joognaa august august iyo september baa ka haray iyo december iyo iyo october saddex bilood taasaa keenaysa way adag tahay in la helo qof soomaaliya oo isku tuuri kara oo wax wax ku qaban kara intaa hadduu hadduusan ku ceeboobin dhinaca kalena hadda warka aan maqlayno waxa weeye farmaajo wuxuu rabaa cid isaga u shaqaysa la shaqaysa waddankana u shaqaysa ma rabo xataa qof ay wada shaqayn karaan ma rabo wuxuu rabaa qof isaga waxa uu doonaya farmaajo ahaan waxa uu doonayo qabta sida uu doonayana u qabta tallaabooyinka uu rabo inay qaadaanna qaada oo aan madax bannaanayn waana nasiib dar waa ku raacsanahay ninka la yidhahda maxamed iyo adigaba ma aha wax wax sahlan maaha brocesskii laga qaaday baa khaldan brocesska kuwaan ku joogaan baa khaldan brocesskii caretakerka lagu magacaabay baa khaldan same guy nin isla isla qofkii isagu u ahaa ku-xigeenka baa laga dhigay dowladdiina sidii bay u joogtaa dowladdiina waxay discharge garaynaysaa wax badan waa garta ciise waa soo gaagaabinayna marka haddaan maxamed ku noqdo dad baa qaba maadaama sida hadda ciise uu ka dhawaajiyey waktiga yar ee dowladda u haray iyo sida arrimihii doorashada iyo laysugu taaganya laysu haysto madaxweynaha waxaa ku habboonaan lahayd bay leeyihiin in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare laysku wada raacay oo mucaaradka iyo maamul goboleedyada iyo dadka stakeholderka ah oo dhan ay raalli ka yihiin wixiina hal dhinac u wada arrintaas macquul ma tahay kula tahay ma ku raacsan tahay dadka qaba xilligaas in ra-iisul wasaare noocaas lasoo magacaabo
wakti horta meesha maba jiraba waxa la yaab kale oo qofkii fikirayo uun qaadan karin waxaa weeye arrintan maba aha arrin rabay inay noqoto surprise haddaad daawato masalan videogii jawaari haddaad daawato wixii la qoray qof walba wuu ogaa waxan inay infact inay dhacayso waaba la ogaaba haddana wayba dhacday marka waxyaalaha la yaab kale waxaa weeye maxaaba looga dhigayaa marka wax surprise shaqadan hortaala hadda qof walba soomaaliya ama siyaasad ku dhex jiray ama raba inuu soomaaliya dadka joogo la taliyo waxaan weeye war caqliga xaguu aaday yani ma sidan baaba naga dhaba annaga oo intaan aragno wax inay khaldanaayeen haddana khaladka intuu sii dhaco haddana lagu sii adkaysto yani waa wax lala yaabo wey marka aniga runtii wax aan ku tilmaami kalaba ma jiro aan ka ahayn inayba tahay waali oo kale yani meesha hadda arrimaha marayaan marka ma raba inaan sii badiyo laakiin waxaan rabi lahaa in sida soomaalida hadda maalmaanta maskaxda laga shaqaysiy oo la yidhahdo war waxaan dan nooguma jirtee si ummaddan dowladnimo iyo loogu soo celiya nidaam shaqee
waa garta ciise saadaalin ahaan maxaad isdhihi lahayd hadda ra-iisul wasaare cusub baa matalan la magacaabay rajada aad ka qabto in shirkii dhuusamareeb sideedii loo qabto oo markaasi ay ka soo baxdo qodobo laysku afgarto doorashada ku saabsan maxaad is leedahay qiyaas ahaan way noqon doontaa
horta kulligan waxaan rajaynaynaa ilaahana ka baryaynaa in shirkaasu dhaco ummadda soomaaliyeedna wax iyaga u wanaagsan oo dadka u wanaagsan dalkana u wanaagsan inay isku raacaan kulligan midaynu jecelnahay weye laakiin xaqiiqiyan markaa fiiriso ima muuqato inuu waktigeedii ku dhacay haddeerna waaba dowladdu waxay soo saadhay in bishaan shanteedii miya mise lixdeedii bay ahayd in laysugu yimaado waxaan ogahay puntland inayan ka qaybgelin waxaan ogahay jubbaland inayan ka qaybgelin dowlad goboleedyada kale kama aan war hayo dowladduna waxay rabtay inay shirkaas ay samaynayso oo prime minister ktakerka ah kusimaha prime minister kusimaha uu iclaamiyey marka kama muuqato in haba yaraatee progress quickly muxuu ahaa arrin horumarah oo wanaagsan oo dhaqso ah laga samayn karo muxuu ahaa wax kastoo hadda la sameeyo prime minister baa loo baahan yahay in la helo prime ministerka waktigiisa in la helo prime minister laisku muxuu ahaa at least wax wax isla wadi kara calalaqal wax wadi kara oo dadkii la shaqayn kara baa loo baahan yahay cid booskaa isku soo tuuraysa oo rajo siyaasadeed rabtana ma jiro haddii kale waa inuu noqdo qof rajo iska beela meesha raba inuu iska soo galo hadduu soo galaana xaqiiqiyan waxa weeye qof buu noqonaya taladiisuu yeelanaya fikirkiisuu yeelanaya way isqabsan doonaan iyaga ruuxoodu isaga ruuxiisu qofkaasu ama dumar ha ahaada ama rag ha noqde wuu ogaan doonaa in uu saddex bilood afar bilood haysto ma raba marka inuu noqdo qof baangad uu wato ninka la yidhaahdo farmaajo marka kolley kulligeen waynu rabnaa kulligeen soomaalidu waynu rabnaa in wax wanaagsan shirkii la qabto wax wanaagsan kasoo baxaan xataa haddiiba laysku raacay soomaalida waxay ku mahmaadaa aynu tashano haba ahaatee aynu cararo macnaha dhaqanka soomaaliyeed ma ahaan jirin in dagaalka laga cararo face to faceka soomaalida weligeed saas waa marka mahmaadan macnaha waxaan uga dan leeyahay xataa haba laysdhiibo oo laba sano ha lagu daro ama saddex sano ha lagu daro ama sanad ha lagu daree kolley waxaan la huri doonin wixii doonaa ha ka yimaadeen oo soomaali ha ku heshiisa wuxuuna inay ku heshiiyaan shirkiina dhaco baan anigu qabaa laakiin igama muuqdo saansaanyihiisi kama arko waa gartay maxamed arrinta ku darsashadoo kale dabcan dowladdu inay rabto cidna kama indhasaabnaan u malaynayaa dad badan baa qaba madaxweyneyaasha hore oo dhan waa ku darsadeen marka at least lix bilood inay ku darsadaan waa waa laga maarmaan weliba gaar ahaan iyadoo ra-iisul wasaare hadda la magacaabayo ra-iisul wasaare saddex bilood ama lix bilooda maadaama aysan soconayn marka compromise ma noqonaysaabay kula tahay in lixda bilood oo u dhiman dowladda iyo lix kalena loogu daro labaiyo tobanka biloodna laga shaqeeyo sidii doorasho loo qaban lahaa aniga hadda maba arko option kale oo oo reality la samayn karo option kale maba jiraba haddaan la oranayn waa in lagu shaqeeya waxaan legal ahayn oo fowdaha lagu shaqeeya haddaan ahayn option kale maba jiro waun ma lix bilood ma labaiyo toban bilood ba ma ma eighteen months ba ma laba sana hadda sheekadu waxay taagan tahay timing maahane maba optionka ma aha wax kaloo maba arko si loo samayn lahaa laakiin su-aalaha kasii muhiimsan waxaa weye taan nafteedii ma laga shaqeynaya wey waxaa moodaa meesha silence yani waxaa moodaaba in business as usual inay waxba dhicin oo kale marka waxa la yaab kale waxaa weye taan nafteedii ma aragno wax caddaynaya in xataa taa loo socdo oo xataa shirkan dhuusamareer nafteeda wax garantii ma jiro inuu dhici doono xataa iyo hadduu dhaco wax xataa hadda lasii saadaalin karo oan karo maxaa kasoo bixi kara marka wax lala yaabo wey yani soomaaliya never fails to surprise us yani waa wadanka anagu wey kulli anaga waan rabnaa inuu wadanka guulaysto laakiin hadda kulley aniga ma arko option kale aan ka ahayn extension inuu dhaco waana arrin aada looga xumaado wey waa gartay ciise marar badanna waa ka hadalnay doorka beesha caalamku ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya dadka qaarkood beesha lixaad bayba u yaqaanaan waxaad moodaa halkii warqadoo safiir uu soo saaraba in soomaalidu ay aada u wareejiso oo runtii xataa marka loo barbardhiga dowladda waraaqaha ay soo saarto si ka ka badan ama ka dheeraada loo fidiyo marka waxaad is leedahay arrimahan hadda murugsan iyo style maidkan hadda soomaaliya ay ku jirto xaggee ka taagan yihiin bay kula tahay beesha caalamka gaar ahaan maraykanka iyo midowda yurub iyo dadka qarashka nidaamka dowladda soomaaliyada ay ku shaqaysa bixiya
intaanan middaa ka jawaabin waxaan rabay inaan mid gadaal ugu noqdo maxamed midii ugu dambeysay su-aashii aan weydiisan lahayd anigu haddeer waxaan ogahay in prime ministerka la dooran doono dowladda markuu barlamaanka tago dowladdu ay soo uu soo gudbisan doono in uu haddii la rabo inuu wax qabto uusan ku qaban karin saddexdaa bilood sidaa darteed uu jecel yahay kow in isaga la ogolaado oo prime minister ahaan loo ogolaado oo ay muxuu ahaa ay baasgarayaan wuxuuna ku soo darsan doonaa inuusan ku shaqayn karin saddexdaa bilood gudahooda waxa loo baahan yahay in la dhammaystiro sidaa darteed uu baahan yahay in wakti loogu daro dad baa waxay wadaan sanad dad baa waxay wadaan labo haddeer arrintaasaa laga wada hadlayaa barlamaankuna waa rabaa waynuna ka aragnay marka way socotaaba in extension dowladdu ay rabto prime ministerka imaan doonana uu rabo in waktiga loo kordhiyo isagana la aqbalo isku mid isku mar bayna ahaanaysaa hal motion bay ahaanaysaa barlamaanka la keeno way kanaa prime minister baanahay lay doortay muxuuha madaxweynuhu ii magacaabay waxaan doonayaa inaa doorataan oo ii ogolaataan waxaan doonayaa in aad siisaan wakti aan wax ku dhammeeyo waxa layga baahan yahay ma dhammayn karo saddex bilood kuma dhammayn karo waxaana u baahanahay sanad ilaa la sano iyaguna wuu ogolaanayo horta middaas midda gudaha oo hoos ka jirto oo aan maqlay weeye midda ah international community niyo waddankan waa way mahadsan yihiin international community waxa ay soomaaliya u qabteen idinku haddeer innagu waxaynu nidhaahnaa four point five baa soomaaliya ka jira iyadaa five ku ah anigu maba qaboba there's only one hal baa ka jira soomaaliya soomaalidoo dhinaca iyo internationalka labadaa keliya ka jira one point five three point five iyo waxaas kama jiraan waxaa ka jira two soomaaliya soomaalida lalamale iyadu soomaalida waa lala leeyahay soomaaliya anigu dowladdana waa ka mid ahaa puntland shirar badanna waa ka qayb galay international community shirarkooda waa joogay waxayyan iyagu rabin soomaaliya kama socdaan caqabadda ugu weyn oo masaa'iibta ah oo dhibta ah iyaga weeye boqol kala socda weeye qolo walba dan bay leedahay qolo walba meel bay u socotaa chinis iyo maraykan baa dirsan chinis baa inta kale la dirsan hong kong baa hadda muxuu ahaa taiwan baa hadda kusoo biidhay faransiisku dhinac buu rabaa ingiriisku meel buu rabaa kama mid aha european union waynu ognahay qoraalladay soo saareen maraykanka iyo european unionku labaduba waxay yidhaahdeen waa in la qabtaa electionkii waana in lagu qabtaa waktigeedii waana in soomaalidu ka heshiisaa habkii loo qaban lahaa marka caqabad bay ku yihiin soomaaliya international communitygu aniga sidaan u arkay iyo khibradayda waa garta waa caddahay ciise hadalkaagu waa cadyaha caqabad weyn bay ku yihiin maxamed
taa inta badan waa kuwa waa la wadaagsanaya saaxiibkay aniga laakiin mararka qaarkoodna runta laga fogaado ma aha oo reality waa in la sheegaa haddii maanta somalia international community gacmaha naga laabtaan kun dadan kuu sheego canshuur ku filan oo waddankan lagama qaado oo miisaaniyad lama hayo marka waxa ku khasbaya inay dowladda dhegeysataan ama nagu dhex jiraan oo dhib noo keenaan taa un weyn marka haddii laga tabaabashiisan lahaa mar hore oo la oran lahaa war waddanka anagaan soo dhisano waxaa hayn lahaa noo yaraadeen annakan maamuulno hadda wararka ugu dambeyn soo gaaraya waxa weye masalan in amazon la rabo in laga raro soomaaliya oo la geeyo jigjigo oo kale haddii hadalladaas oo kale ku noqdaan waxay ku tusaysaa international community iyo a u iyo cid soomaaliya danaheeda hoosmaan u eegeysa ma jiro annaka shaqa noo taalo wey haddaan soomaalina inaan waddanka annaga ka shaqaysano oo annaga ismaamuulno qofka tashan waayan haddee mar waa waajib in loo taliyo marka heerkan baan hadda taagannahay
arrintaas maxamed baan rabay inaan cayiliyo fiiri soomaaliya trainingkeeda ciidamada a u waxay ku samaynayeen muqdisho waxaa lagu bixinayaa toddobiyo toban milyan oo doolar si looga raro meeshii tababarka lagu samaynayey oo jirjiga loo geeyo etoobiya loo geeyo waxaan ogahay la mid inay ahayd ciidamada booliiska waxaa lagu tababari jiray magaalo la yidhahdo carmo oo boosaaso u jidha muxuu ahaa boqol iyo toban kilomitr subax baa lagu soo waabaristay ciidamadii baa laga saaray qayb baa waxaa loo qaaday jabuuti qayb baa waxaa loo qaaday uganda soomaalidina waxaa la yidhi waxna ma tababari kardhaan mana samayn kardhaan waxna ma qaban kardhaan waddankan yaale ma innagaa leh oo soomaaliya mase shishay yaale yaad yay ka go'daa talada soomaalidu nin walba wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo muxuu ahaa waddamada inay ku yidhahdaan ama deriska ha ahaadeen ama bahalkaada waxay rabaan inay ku yidhahdaan taladu soomaali bay ka go'daa hadday ka go'do noo daaye laakiin ciidamadii baa laga raraya taladoodii ma leh boqol nooc oo oo war oo kala duwan oo warqadaabay soo kala saarayaan iyagu meel uma wada socdaan soomaali oo khaatiyaan kala taaganna meel uma wadaan soomaalina meel isuma wado taladeedaa loo baahan yahay soomaali inay gadaal isugu noqoto ka fekedho maxay soomaali rabtaa xaggee bay rabtaa inay aado imisay rabtaa inay ku qaadato xataa fiiri su-aasha ay weydiiso qabiilka aana weydiisay soomaali xataa hadday rabto inay qabiil isku maamusho war soomaali gadaal ha isugu noqoto wuxuuna la timaado laakiin maalin walba waa loo taliyaa soomaali meelay u socotona ma jidho iyana tala ma hayso talana ma keento talana lagama qaato dad shisheeyaabaa ku dhex jira originalka ah iyo kuwa ka fog
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali